waxaa safarkeenu ku saabsanay wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabelle ayaa maarata safarkan wicitaankiisa la heday maadaama uu shir dib u heshiisiineed lagu qabahayo magaalada beledweyn gobolka hiiraan caasimadiisa shirkeenna socodkeenna sidaas ayuu ahay maadaama shirkaasi uu quseeyo hir shabeelle meelaha ugu dhowna ay tahay maaragtay maamulada gobollada iyo maamulada degmooyinka si loo daadejiyo mustaqbalka ama degmooyinka uu gaaro ka warqab inay ka warqabaan oo degmooyinka maamulkooda uu sii ogaado si ay maaragtay shirkan looga soo wada qaybgalo ujeedka sidaas ayuu ahay nooca dib u heshiisiinta ma labada maamul miyaa waxa la heshiisiinaya mise labada shacab ee labada gobol mise dadka labada gobol kala dega waxaa la heshiisiyahay waxay tahay dib u heshiisiin in la fahmo bulshaduna ay fahanto marka ugu horayso maamul isdagaashanna ma jiro shicibkuna waxyaabaha ka dhaca dhexdooda si loo heshiisiin lahay si loo geli lahay in berri loogu gudbo inay ayagu marka faham ka sii haystaan maamulada ka soo qaybgelaya hadda ee imaahayo inay bulshadaas ay ayaga matelaan ama ay maamulaan berita siday dib heshiisiin hadday u qabahayaan ay u fahamsanaan lahayn waddada ay u marayaan ayuu ku saabsan yahay in maaragtay laysugu yeero ayaguna ay waaqiciga ama wakhtiga ay berita waxay la kulmo siday u wajahi lahayn ay u helaan xog ay u haystaan macluumaad fiicanna ay u helaan ujeedka markaa sidaas u ahay maahane maamul lama dagaashano lana heshiisiimaa maamul dadka bulshada laakiin la xukumo mar kasta waxbaa ka dhaco waa dad xoolaaleya xoolaa laysku dagaalaa beeraleyo beeraa laysku dagaalaa ceelala laysku dadkaas sidii beri loo maarayn lahay oo guddoomiyaha ugu heli lahay xirfad dheeraada ugu sii qaada lahay ayaa loogu yeeray sidaas
degmada cadalle oo gobolkaada hoos timaada colaado ayaa ka dhacay balcad deegaano hoos timaada colaadaha ka dhacay maamulkaadana dadaal ayuu u galay marka arrimahaas bal xaggeedii marayeen kan maamul ahaan
aad ayaa u mahadsan tahay degmada cadale colaad aad u daahday ayaa ka dhacday muddo badanna maamulka gobolka iyo kan hirshabeellaba iyadoo layskaashahayo wax badan oo maarata waxaa la sameeyey isku daya inay hordaas colaadaas la soo gebagabeeyo hadda way qabowdahay laakiin gebagebadii weli lama gaarin wax kastana wakhtigooda ayay dhammaadaan oo qadarka ilaahay wax walba maaragtay ayay wax ku dhammaadaan laakiin iskuday badan oo muddo badan ah ayaa maaragtay maamulka hirshabeelle iyo maamulka gobolkaba dadaal badan ayay sameeyey degmooyinka degmada cadale ay sameeyeen mana welina nooma dhammaan laakiin hadda meel fiican ayay maraysaa xaaladdu way degan tahay waxaana rajeehaynaa in gebagabadii loo gudbo tan balcad markaan kaga soo qaado xaaladdeedu way fiican tahay qayba ka midana maaragtay waa la dhameeyey xaaladdu balcadna hadda aaday u wanaagsan tahay sidaan ka warqabno balcad iyo jowhar waddada udhexaysa in dhowaalaba dhibaata ka jirto dhinaca amniga ciidan militari ah iyo kuwa amisom ayaa degay laba maalin ka hor qarax ayaa ka dhacay oo amisom loo geystay ayada dhibaatooyinkaasi iyo balcad oo la leeyahay al-shabaab ayaa deegaano u dhow soo degay taa maxaa nooga biiri kartaa aadaad u mahadsan tahay way jirtaa waddadaas ciidamada militariga iyo amisom ayaa soo degay laakiin nimankan cadowga waa dad soomaaliyeed oo dadkan u eg dadkuna kama bedelno xilli unbay inta soo dhuntaanay wax qarax meelo geliyaan moogu maahane awooddii ay waddada ku caburi jireen ama dadka ku dhibaatay jireen ma haayaan hadda waxaan rajeeyaynaa intaas dhimanna hadduu ilaahay yidhahdo waxay un xiran tahay in meesha ay fadhiyaan tillaab loo qaado taasina dowladda dhaxaye ciidamada in ayagoo maaragtay go'aanada lagu qaadayo tillaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maaragtay amarka ka yimaado ciidamada sidaas ay ku howlgalaan su-aasheeda ugu dambaysa gobolka shabeellaha dhexe waxaa mara webiga shabeelle in muddo ahna dadku waxay ka cabanayeen fatahaad uu webiga sameynayo marna abaaro xaaladda gobolka iyo dadka noloshooda maxaa nooga sheegi kartaa
xaaladda nolosha dadku aaday u wanaagsan tahay fatahaadaha way jiraan biyo la-aantuna way dhacaysaa webiga shabeelle markii la gaaro oo shabeellaha dhexe caasimadda jowr soonkeeda la gaaro dhulka webiga maaragtay dhulka hooseeya dowladdii hore waxay ku xallisay laba kanaalo waaweyn labadii kanaalo waaweyn waa burbureen maadaama labadii kanaal ay burbursan yihiin marka wax xalli karo ma jiro inuu fataho mar kastaba xaaladiisa oo dadkii beerihii ayagoo u soo go'ayeen oo dalogii filahayaan ama qaarkood gurahayaan ayay haddana biyihii sii baabiyahayaan dadku marka culeys xagga dhinacaasa way jiraa fasalkan hadda roobkuna aad ayuu u yaray laakiin xaaladdu dadku aad ayay u wanaagsan tahay dhibaatooyin maaragtay ay keenayaan biyahaas fatahaadaha way imahayaan markastoo li'annahu labadii kanaaloo lagu neefilahay webiga ayaa maaragtay naga burburay marka aaday u wanaagsan yihin dadka xaaladdooduna waxaan rajahaynaana kuwaasna haddii dowladdeenna awood yeelato in la xalli doono hadduu ilaah yidhahdo